Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqda Insaanka ee Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Khadiija Maxamed Almaqsuumi ayaa magaalada Muqdisho kulan isbarasho iyo soo dhoweyn ah kula qaadatay haweenka Soomaaliyeed. Kulanka oo ahaa kii ugu horreeyay tan iyo markii ay xilka la wareegtay shantii bishan, ayaana diiradda lagu saaray isbarasho iyo kala warqabsho. Haweenkii kulanka ka soo qaybgalay ayaa si weyn u soo dhoweeyay magacaabista wasiirka iyaga oo ballan qaaday in ay garab istaagi doonaan kulamada noocaanane ilaahay subxaana wa tacaala wuu qaydo wuxuu leelaha khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqa ow macruufin ow islaaxin bayna annaas arrimihii ayay ka mid tahay macruufka inaan danahayna adduunyo qabsano oo maanta mas-uuliyiintayni ay noo yeeraan ilaahay hana waafajiyo khayrka adduunyada khayr iyo ilaahay jaceylkiisa iyo xiriirkiisa hanagu nooleeyo marka waxaad ogaataa qof wax loo sheegaya ma tihid laakiin waa iska keen taqaan dumar waxaan jecelnaa inaan wax sheegno marka adaan wax kaa sugaynaa amarka waa lagula shaqaynayaa waxaad ogaataa habeen iyo maalin waa isla soo jeednaa annaga civil society-kan kaa xignaa meesha wax dhib ka dhaco iyo wax ka dhacaan sidaan u qabsan karnaa qabsana marina intay kula joogto communication fiican heli doono wasiir waxaa kaa codsanaynaa in albaabkaaga qof kastaahi uu u furan yahay gabar soomaaliyeed ah hadday noqon lahayd mid xil hayso hadday noqon lahayd mid masaakiin ah hadday noqon lahayd mid xoolo haysato mid xoog leh dhammaantood wasiir waxaan rajaynaynaa inay albaabkaaga u furan yihiin waxaa la yidhaahdaa inkastoo nin geesiya raggu gaada dheer yahay haddaan garabka laga qaban guulaysa maayo wasiir diyaaraan kuu nahay shaqaan diyaaru nahay haweenkiiyaan nahay hooyo daalanaan nahay waxaan rabnaa gabadheenniyaad tahay walaasheenaad tahay garabaad noo tahay maantay gabdhaha hiil ayay kaaga baahan yihiin waan ku garab taaganahay maadaama anigaan ka socdo xafiiska madaxweynaha mar kasta wax alaale wixii hawl ah ee looga baahanaya inta aan xerada aan ku jira ee madaxtooyada xilli kasta oo wasaaradda qoysku ay u baahan tahay shaqo in laga qabto oo gabdhaha xeendaabka ku jiraa in lala shaqeeyo garabkaagan taaganay waana ku faraxsanahay inaan ku horfadhino galabto waqti aadna siisid wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda insaanka xukuumadda federaalk soomaaliya khadiijo maxamed almaqsuumi ayaana ku boorisay haweenkii in ay ka qayb qaataan doorkoodana ka qaataan horumarka dalka gaar ahaana in ay si firfircoon uga qayb qaataan doorashooyinka qof iyo codka ee dalka laga fulayo waxayna ku dhiirisay in ay xilalka u tartamaan si ay u muujiyaan awoodooda qorshaha horumarineed ee dowladda
khilaaf ayaa la kala geynin dumarka soomaaliyeed waxyaalo badana xuquuqdeena ku dhuntay waxaana u baahanaa xuquuqdeeni dumarka soomaaliyeed inaa la soo celiyo adkeysi iyo geesinimona inaan ka qaadno waxyaalo badana dalkii ee soo martay iyo culeyso badan iyo xaalado badan iyo caruur badan iyo owlaadeena badan oo walaalo i yihiin oo ku baaba-ay waxaa u baahana waxay tahay inaan u istaagno xaaladda maanta ay ku jirto soomaaliya idinkaana laga sugaa inaan ka saartiin aniga keligeyga wax ma qaban kari la-aantiina marka aada iyo aada waxaan iga mahad celinaa soo dhaweyntiina aniga waxaa rabaa waxay tahay kulamadeena inaan saddexdii biloodba la shiro laakiin shirkiina ma noqon doono sheekada sidaan eh wuxuu noqon doonaa waxay tahay subject muhiima laga hadlo iyo sidii loo xalin lahaa wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda insaanka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya u magacaabay wasaaraddan iyaga oona ay tahay kulankani kii ugu horreeyey ee ay la yeelato haweenka soomaaliyeed